أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ka fuliyey degmada qansax dheere ee wilaayada baay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ridada ee hirshabeelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta beledweynaha ay laabteen iyagoo badqaba ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta duqeyn ku bartilmaameedsaday xero lagu tababaro murtadiinta oo ku taala degmada daynile ee wilaayada banaadir dowladda eritreya ayaa ku eedeysay etoobiya inay abaabulayso dagaal lagu hoobto oo labada dal dhex maraa xildhibaano ka tirsan riddada ayaa ugu baaqay xasan garguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta kooxda riddada soomaaliya wafdi ka socday maktabka dacwada wilaayada baay ayaa kormeer dacwi ah ku soo maray deegaano dhowr ah oo hoos taga magaalada baydhabo أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ka fuliyey degmada qansax dheere ee wilaayada baay warkaas iyo war kale ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo maanta duqeyn ku bartilmaameedsaday xero lagu tababaro murtadiinta oo ku taala degmada daynile ee wilaayada banaadir waxaynoo faahfaahinayaa ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta howlgallo kala duwan ayay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid ah wilaayada baay haddii aanu ka hormarno magaalada muqdisho howlgallada ay mujaahidiintu ka fuliyeen n ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta weerar duqeyn ah ku qaaday xero lagu tababaro maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada dayniile ee magaalada muqdisho xeradan ayaa aada ugu dhow garoonka diyauradaha ee degmada dayniile waxaana halkaasi lagu tababarayay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa mujaahidiinta ayaa weerarkaasi duqeynta ah maanta ku qaaday saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi duqeynta ah lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa xeradaasi ee la tababarayay sidoo kale waxaa weerarkaasi duqeynta ah ku dhaawacmay shan kale oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in weerarka duqeynta ah ee mujaahidiintu ay xeradaasi ku qaadeen in burbur xoogan uu xeradaasi u geystay madaafiicda qaar waxay ku dhaceen goobo xasaasiya oo xerada ku yaalay waxaa lagu soo waramayaa in madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen keedkii hubka ee xerada u yiilay maleeshiyaadka ridada oo lagu soo waramayo in madaafiicdu ay ku dhaceen dabadeedna keedkaasi gebi ahaantiisba uu gubtay iyadoo sidoo kalena burbur xoogan uu soo gaaray qeyba ka mid a xeradaasi dhanka wilaayada baay haddaan eegno mujaahidiintu maanta howlgal ayay ka fuliyeen howlgalkan wuxuu ka dhacay gudaha degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaana fuliyey geesiyaal ka tirsan ciidanka mujaahidiinta howlgalkaasi waxaa lagu ikhtiyaalay oo lagu dilay askari murtad ahaa oo ku sugnaa gudaha degmada qansax dheere sidoo kale mujaahidiinta waxay askarigaasi murtadka ah ee la dilay ay kasoo qaniimaysteen qori iyo boosh uu sitay howlgalladan maanta ka kala dhacay muqdisho iyo bayna waxay qayb ka yihiin howlgallada ballaaran ee mujaahidiintu ay ku beegsanayaan cadowga allah ee isugu jira murtadiinta iyo saliibiyiinta mahadsanid ismaaciil gudoomiyihii hore ee baarlamaanka riddada ee hirshabeelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta beledweynaha ay laabteen iyagoo badqaba cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya cismaan barre maxamed oo horey usoo noqday gudoomiyaha baarlamanka riddada ee maamulka la magac baxay hirshabelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta riddada ee beledweyne ay dib u laabteen iyaga oo badqaba kadib markii ay gurmad ka heleen ciidamo kale oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay afka ciidda u dareen dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maleeshiyaadka kooxda riddada ee goobta joogay sida kuwa militariga nisa ilaalo qaran iyo weliba macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada jabuuti ee hiil gaalo iyo ciidamada xabashida etoobiya oo iyaguna uu sheegay in ay gurmad ahaan halkaas ku aadeen ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan ayaa halkaasi u yimid rasaastii iyo waxaa lis dhaafsaday xabadii nimankii meeshii aada ay u fara adeygeen runtii waa taqaanaa markay nimankaa guryaha fuulaan inay si adag u dagaalamaan halkaa markii laisugu yimid oo meesha laga saari waayo shalay intii ay gabalka soo jeeday waxaa halkaa yimid ciidanka muxuu ahaa hiil walaal ee jabuuti iyo ciidanka amisom ethoobiya waxaa lagu ballamay inay biritoo kale intay yimaadaan ay meeshaas maadaama gabaldhac ay tahay ay gurigaasi inta dhiman dee nimankaas haddii si kale la waayo in lagu dumiyo guutada shanaad ee ka tirsan qaybta toddoba iyo labaatanaad iyo ciidanka taliska nisa muxuu ahay meesha jooga ayaa ciidanka shalay goobtaas yimidi ahay sidoo kale waxaa meesha degan ciidan la yihaahdona hiil qaran oo ciidankii eritrea lagu soo tababaray ah ilaalo qaran adha iyo ciidan kaleo maleeshiyaad oo ayagana ah macaawisley ah xalay markaay ahayd abaarihii shan saac iyo bar nimankii shabaabka ahaa ciddii taqaana magaalada beledweyne waxay shalay ku yimideen subaxii horeba wadada faarax geedi soo marto jaayiga la yihah luuq jeelow soo baxdo habardeera soo marto halkaasay ku yimideen waxay soo mareen kili waraabal ay soo mareen halkaasay si caadi u yimideen iyadoo cidna aysan xabad ku ridin sidoo kale xalay abbaarihii markaay ahayd kow iyo tobanka iyo barka ama shan saac iyo bar ay buundada leeqleeqata xabada ku rideen xabado kalena meeshii dee dadka ugu jira ay ku rideen cidna iskama caabinin halkaas waxay kala baxeen laba nin oo meesha ka dagaalamaysay murtad cismaan barre ayaa eedeen kulul iyo cambaareen kala duldhacay maleeshiyaadkii kala duwanaa ee meesha joogay iyo guud ahaan maamulka gurgurte isaga oo si gaara farta ugu fiiqay maleeshiyaadka jawaasiista ee nisa oo uu sheegay in ay fashilmeen isla markaana awooddoodii ay ku soo ururtay oo keliya dhibaateynta dadka shacabka ah shabaab inay guri fuulaan oo ay meel galaan wax la yaab lah waan ognahay laakiin ciidan nabad sugid ah oo sirdoon ah inuu nimankaas ciidanka muxuu ahaay qaraxaas magaalada soo galaya ogaan waayaan marka koowaad marka labaadna ay muxuu ahaay meeshii nimanka shalay ka saari waayaan marka saddexaadna xali ay yidhahdeen nimanka ilaa birito ay lasaga yimaado ama meesha lagu dilo anagaa amniga la wareegayn in ay muxuu ahaay xali shabaab u banneeyaan oy dib shabaab meeshii intay u qabsadaan ayagoo nabad ah oon cidna ka dhimanin oon xabad lagu ridin ay meesha yimaadaan waxaan aad uga eedaynaa taliska nabad sugidda meesha awal ayaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer hiiraan ama ummadda reer beledweyne ay dhibaato ku qabta oo ay ahaayeen ciidan sifa nabad sugid aan u tababareen oo ay ahaayeen ciidan sidii burcadi u dhaqmo qofkii maanta magaalada soo galo shaar cad wata subaxda telefoona loo soo diraa xule shabaab baata dadkii yacni afurayaa ka afuri waay ganacsatadiyaa ka shaqaysan wayse ummadda ay dhibeen dadkay baadayaan howlgalkan oo isugu jiray istishhaadi iyo inqimaasi waxaa fuliyey halyeeyo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada al-shabaab waxa uuna socday muddo ka badan afar iyo toban saacadood kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku beegsadeen xarun shirqool laga soo abaabulayay oo ku taalla magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan camaliyadan oo si dhammaystiran u najaxday ayaa lagu dilay in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid ah horjoogayaashii loo xil saaray abaabulkaasi cadowgu damacsanaa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta xarakada al-shabaab aad baad umahadsantay rabbaani dowladda eritreya ayaa ku eedeysay etoobiya inay abaabulayso dagaal lagu hoobto oo labada dal dhex maraa nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya markii ugu horreysay dowladda kaafirada eritreya goodiskii dagaalka ku baaqayay ee uga yimid jenaraal sare oo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda asmare ayaa lagu sheegay in aan loo dulqaadan doonin hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya xukuumadda adis ababa yamane gabre maskal oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa sheegay in ifafaalo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu ka muuqdo geeska afrika wasiirkan eritreyaanka ah ayaa ku eedeeyey jenaraal tasaadkan oo ka tirsan militariga etoobiya inuu tumayo durbaanka colaada islamarkaana uu cadaawad gaamurtay u qabo dowladda eritreya waa jenaraal la xamaasadaysan ajandayaal cadowtooyo oo ka dhan ah eritreya wuxuuna doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato dekedda magaalada casab ee eritreya ayuu yidhi yemane gabarmayskel oo ah wasiirka iclaamka xukuumadda asmara eritreya waxay si toosa ugu eedeysay etoobiya inay ku howlan tahay hurinta colaad aan wakhtigan loo baahnayn sida ay hadalka u dhigtay u diyaargarowga dagaalka wuxuu marayaa marxaladiisii ugu dambeysay sidaa oo ay tahayna jenaraalkan iyo kuwo la midka ah waxay iska qubayaan wax u eg ilintii xaaska iyagoo sheeganaya inay ka shaqaynayaan arrimaha nabadda balse niyaddoodu waa inay dagaal huriyaan cadaawadna ay u abuuraan eritereya ayuu hadalkiisa sii raaciyey xiisadahan colaadeed ee labadan dal ka dhex caloosan ayaa ku soo aadaya xilli dagaallo ay dib uga soo cusboonaadeen gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya halkaasoo ay ku loolamayaan saraakiisha jabhadda t b l f oo u kala jabay laba garab garbayada jabhadda tigreega ee la kala safan abiy axmed iyo siyaasa fawarki ayaa ah aag kale oo soo dadejin kara dagaal lagu hubto oo dhex mara labada dowladood mahadsanid abusheyba xildhibaano ka tirsan ridadah ayaa ugu baaqay xasan garguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta kooxda ridada soomaaliya suheyb cabdulaahi ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya kadib shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamanka dawaaqiidda ah ee kooxda ridada soomaaliya ayay eedeymo xoogan ugu jeediyeen madaxa ridada murti xasan gurguurte waxay ku eedeeyeen in xukuumaddiisa ay ku fashilantay hogaaminta dalka iyagoo intaa ku daray in shaqo ay ka dhigatay xaraashka hantida dadka soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen murtad gurguurte inuu iscasilo oo uu fashilkiisa qirto mar ay arrimahaasi ka hadlayeen waxaa hadaladooda ka mid ahaa waxaa yaandarro ah in xukuumadda maanta jirta ay ku fashilantay hirgelinta siyaasad ku dhisan qorshocad sidoo kale waxaa xaqiiqo ah inay isu beddeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ah ay ka helayso u dhaqaaqda waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay labaatan heshiis oo dhammaantood isburinaya waxaa xaqiiqo ah inay xukuumaddani subax ay ku ummadda soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay odhanaysay etoobiya waa cadowgeenna subaxii dambana la arkay iyadoo waddooyinka u xidhan yihiin ra-isul wasaare etoobiya waxay dib u celisay soddon sanno ummaddii soomaaliyeed xukuumadda talada haysa waxaa xaqiiqo ah inay tahay tii ugu musuq maasuqa badnayd abid ee dalka soo marta naasnuujinta ehelka qaraabakiilka ceexda xaraashka danta guud waxaasoo dhan waxay niyad jabiyeen ummaddii soomaaliyeed iyadoo dhallinyaradii dalku ay rajabeel ka taagan tahay dowladnimada waxaa taladii dalka gebi ahaanba la wareegay madaxweynaha isaga ayaa ra-iisul wasaare ah isaga ayaa wasiir ah isaga ayaa agaasime ah isaga ayaa agaasime waaxeed ah dalkii wuxuu noqday isaga iyo keligiisa sidaa daraaddeed waxaannu doonaynaa maanta inaannu halkan ugu gudbinno talo maanta hallagasi soomaali uga tag oo iscasi waayo intii aad xilka haysa in badan ayay ummaddu ku tiri talada dhulkadhig inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasilay waxay kuu tahay guul siyaasadeed waxaad noqonaysaa hogaamiyihii ugu horreeyey abid ee taariikhda qirta fashilkiisa baaqan ka soo yeeray xildhibaanada ridada ayaa ku soo aadayaa xilli ay sii kordheen mucaaradada xoogan oo uu wajahayo murtad xasan gurguurte murtadiinta ayaana dhaqan iyo caado u leh mar kasta oo ay fashilmaan inay dhexdooda is-eedeeyaan siyaasiyiinta mucaaradka ee gurguurta ka soo horjeeda ayaana ku eedeynayaa in uu ka shaqaynayo sidii uu ku sii joogi lahaa xukunka kooxdaasi aad baad u mahadsantahay suheyb ugu dambeyntii wafdi ka socday maktabka dacwada wilaayada baay ayaa kormeer dacwi ah ku soo maray deegaano dhowr ah oo hoostaga ah magaalada baydhabo abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay guddigan ka socday wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada ay kormeerkooda ku gaareen deegaanada kale ah iidaale dharqo dalandoole goofguduud madiinatulqeyr iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga magaalada baydhabo sida ay guddigan la wadaageen idaacadda islaamiga andalus waxay booqasho ku tageen dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanadaas oo gaarayo konton iyo siddeed dugsi tirada ardayda imtixaanka laga qaaday ee guddigan ay imtixaanka ka qaadeen ayaana gaaraya kun soddon iyo afar arday oo dugsiyada qur-aanka kariim ka dhigto waxay sidoo kale guddigan booqdeen macaahidda taajul waqaar oo gaaraya sagaal macad ardayda imtixaanka laga qaadayna waxay gaarayaan saddex boqol iyo afartan arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal macaahidda ay dhigtaan gabdhaha daaciyaadka ah ee loogu magacdaray khadiija binti khuweylad ayaa iyagana gaaraya saddex micad waxaana nasiib u yeeshay inay imtixaan laga qaado toddobaatan gabdhood maraakiista ay sida gaarka wax ugu bartaan gabdhaha ayaa gaaraya kow iyo labaatan markas waxaana imtixaan laga qaaday shan boqol iyo laba arday mu-asasada tacliimiga ee farbarka ee carruurta ee dhowaan ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee baay ayaa iyagana deegaanadaasi waxaa ka furan ilaa lix xarumood waxaana nasiib u yeeshay in imtixaan laga qaaday shahaadooyin iyo abaalmarinana la siiyo boqol afartan iyo saddex arday oo gabdho iyo wiilalba isugu jiray guddigan ayaa gaaray sidoo kale deegaanka madiinatul kheyr oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacday munaasabad abaalmarin iyo shahaadooyin lagu siinayey afartan iyo saddex gabdhood oo ka qalinjibiyey farta iyo akhriska mid ka mid a guddiga ayaa faahfaahin ka bixinaya magacyada ugu sarreeya gabdhaha nasiibka u yeeshay inay ka qalinjibiyaan farta iyo akhriska kuwaasoo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarinno kale oo qaali ah waayahay gabartanka horayta oo qalanjibinta farmarka mutaysatay shahaadiyo haddii isla socdaan waa zaynaba sheekh maxamed nuur gabarto lamaad oo shahaadada iyo hadiida isla heli waa fartuun haaji bishaar aadam gabarto saddexaad ramla cali ibraahim insha allahu shahaadadiya iyo hadiidiya la gadoonsiiyi doono ramla cali ibraahim sida aan hore u sheegnay guddigan marka laga reebo kormeerka waxbarashada waxay dhanka kala wadaan kulamo ay la qaadanayeen hoggaanka dhaqanka culummada ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxayna kulamadaasi daarnaayeen sidii la isaga kaashan lahaa sare u qaadidda waxbarashada sheekh maxamuud iidaal oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey mid ka mid a kulamadaas oo ka dhacay deegaanka iidaale tankaale muslimiinta maylaha walbarashada inay laka dadaalo walbarashada waltaraasa nima yaala magel iyo bilaan rijaalan wa nisaa'an sagiiran wa kabiiran inaan ilaahay diinshii barano diinka lankii barado yaa diinka walantare oo waana ka dhagamo walantanka barana yaa maalintii ama kabaradaas raji malangow marka ilaka arri doono man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka laka arri doono haddiiba adduunkaad ka barado waayto qabriga maka baradaasu adduunkan aragtay diinka baran aakhare maka baradaw goobaha ay guddigan booqdeen waxaa ka mid a deegaanka madiinatul kheyr halkaasoo ay kulamo wadatashaa kula qaateen hoggaanka dhaqanka ugaaska beesha garadle ee deegaanadaasi ugaas maxamed ugaas cabdigaruun ayaana kulamadaasi ka hadlay marka dadkan walaalo inagahna boogani maynilijeelaadeenne ani ilaahay diinshay baranu ya ilaahay diinshay ardaymay waahaan oo muraajaceen noo ka fiiriyaan lankasta mustawashay in sheegaan lan allankii mustawashaylii sheegon si meeliinku dhaqaaqo oo arday horan ka daraco marka mayllanaaha walaalayaalow lan allalankii ada intaan ku gaaba idinla arro ilan allalankii ada arday ada may buaha si ada la falaaya ka koolki laahu dhahdiyo may hantan oo walaan iyo aakhiran may ka socotee ani unu diinka ilaahay isku muraajicayno isku fiiriyno dalan doolle ayay sidoo kale kulamo kula qaateen guddigan dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waana kan mid ka mid a waxgaradka deegaanka dalan doollo isagana kulankaasi ka hadlay maktabu dacwa ilaahay subxaana wa tacaalaa meel khayr qabto waafajiha jannaatulfirdows alla geliyaa niindadaa leh maktabka suga onogshan jar'e afar jar'e lijar'e baqara hobdhahan bi akhriyaw alaamirahan hodlahan bi akhriyaw anis hodlahan bi akhriyaw bilaash maka koyne juhda iyo dadaala ka koyti beledkun beled khayr qabow dad ilaahay khayr qabo ninsheeni jazaakum allaahu khayran ugu dambeyn guddigan ayaa lagu wadaa inay gaaraan deegaano kale oo hor leh oo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu